waxaa bilowday tallaal lagu hortegayo cudurka daacuunka mise kolera mise fuuqbaxa mise shumbiyeedka hadba qof walba suu u garanayo tallaalkaas oo laga fulinayo afar county ay kamid yihiin nairobi gaarisa wajeer iyo tanariva sidaan ognahay in hadda muddo dheer ee ka bilaabato bishii tobanaad sanadkii aan kasoo gudubnay ilaa hadda waxaa jiray oo ka dilaacay ee degmooyinkaasita kolera ay saameeyey ilaa afar kun oo qof wadanka dhan toddobaatan qofna maaragtay u dhinteen gaarisa county ahaan taqriiban laba kun oo qof ayuu cudurkaas saameeyey ilaa ko iyo toban ilaa iyo ko iyo toban qofna way u dhinteen yani waxaad meesha ka arkeysaa afartii kun oo uu saameeyey laba kun oo kamid ah waa gaarisa county waa boqolkii oo konton iyadoo inta uu saameeyey qaxootiga u badan yihiin laakiin hase ahaatee degmooyin ay kamid yihiin magaalada gaarisa dhadhaab iyo legdeyrabana wuu saameeyey dadka dhinteen oo kuwii tobanka lix waxaa waayey xerooyinka qaxootiga shan kamidana waa degmooyinkan kale ay dadka deegaanka gaarisa legdeyra iyo dhadhaab maaragtay degan ay geerida sita ay ku timaaday oo sababna u ahayd kolera marka talaalkan waxaa qaadanayaan ilmaha sanadka weyn ilaa iyo dadka dhan yacni qof walbaba oo hal sana iyo ka badan jiro ayaa talaalkan inta maarata la siinaya talaal la duraayo ma aha talaal afku shube waaye sidii kii bolioga waa talaal aad iyo aad muhiim u ah laguna talagalay in cudurkan laga hortago lana joojiyo weli talaal daacuun kenya lagama subinin horey waa laga subin jiray wadamada kale iyo meelo kaloo badan laakiin daacuunka markii uu daaho oo waqti dheerna uu joogo oo dadka uu saameynayan ay sii badanayaan yaa maaragtay joojin iyo ka hortag yaa talaalka asaga loo subiyaa marka talaalka waa difaac wax dhibo uu leeyahayna ma dadweynaha waxaan kula talin lahayn inay maaragtay ayaga iyo caruurtooda talaalkaas ay qaataan si cudurkan aan uga hortagno hayse yeeshee talaalka keliya maaragtay ma aha cudurkan in lagu joojinayo waxyaalihii kale cudurka lagu joojin lahaa sidii nadaafada la ilaalinayo nadaafada cunada la cunayo haddii cuno guri lagu karsanayo ay tahay iyo biyo guriga la cabayo iyo cuno la cunayo maqaayadaha mise maaragtay meelaha ganacsiyada lagu subi laga cunayo mise laga cabayo ay tahay kulli waxaan dadweynaha kula talinaynaa nadaafadooda inay aad u ilaaliyaan gacmadhaqa aada loo ilaaliyo wakti walbabana waaxda caafimaadka iyo dowladda waa lala shaqeeya lansoona maaragtay wacyigeliyo ciddii lagu arka calaamooyinkaasita cudurkaasita qabaan waa dabcan cudur la garan karo qof dadka horay gadaal bay noqdaan shuwanka mise saxarada ay dhigayaanna waa saxaro biyo ah oo cad waxay dhahaan bariiska markii la dhaqo kalarka uu leeyahay mise nooc uu noqonayo cadaanka xigo yani bariiska markii la dhaqo biyaha kasoo baxayaan oo yaraha cadcad oo maaragta shuwan camal dadka ay dhigayaan dadkana hor igagal ay noqdaan waa cudur qabtar oo dili karo qofka haddii markiiba daawo aan la siinin laakiin waxay ku fiican tahay haddii markiiba qofka uu tago xarunta caafimaadka isla markiiba waa la daaweyn karaa markaas ayadana dadka badilaayo laakiin haddii qofka lagu daayo saacado gudahood ayuu qofku dili karaa markaa daawacuunka waa cudur dilaa-eh dadweynaha marka waqti walbaba waxaan maarata u sheegaynaa inayna is ilaaliyaan ayna isugu soo baxaan ayna qaataan talaalkan toban beri ayuu soconayaa dadka talaalka bixinayaanna fadlan ma aragtay lala shaqeeyo lasoo dhaweeyo aanan laga hor imaanin dadweynaha gaarisa ilaa iyo hadda aad iyo aad ayay usoo dhaweeyeen waana arrinaan aad ugu faraxsan nahay markii horena dabcan waan dadkii waan ka wacyigelinay wacyigelin baa loo suubiyey khaasatan daneeyayaasha arrimaha bulshada iyo arrimaha dadka stakeholders-ka oo la hadalay